inna lilahi wa inna ilahi raajicuun waxaa dhimatay maamadii sanka soomaaliya ee labaad maamadii koowaad waxay ahayd abusa gaduuyo oo waktigii ingiriiska labiiyo kontonkii ka bilowday heesta hargeysa waxay ahayd labiiyo kontonkii qofkii heesaha ka bilaabay raadiyo muqdisho labadii hooyo ee fanka soomaaliyeed ee dhaqanka soomaaliyeed maamooyinkii soomaaliyeed weeye ilaahay ha u naxariisto naxariista fanaaniinta soomaalida axmed salaan bidda way maqlaysaa khadra daahir way maqlaysaa nagruun way maqlaysaa dhammaan fanaaniintii soomaaliyeed ee fanka soomaalida dhaqanka u ahayd axmed salamaan bidde maxaa ka xasuustaa dalays reendiro dhegayso laba iyo lixdankiibaa fanka soo galay afar iyo lixdankiina camar waxaa keenay riwaayadii alla aamin ma ish shahaadada laygu siiyey gartay markaa dalays waxay ahayd gaba dhisan oo waayeelah oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah anigu reediyo hargeysa markaa ayaan ahaa reediyo muqdishona waa jiray maxay ahayd waa beri markii dambe alxidhaa jeel iyo jeelaan jeel iyo jacaylkeena waa tii laysku daray onkod kooxdii waa tii la ii dhiibay oo dhowr lagu bediyey oo wasaaradda nalaga bedelay maxay ahayd warfaafintii wacyigelinta oo qaar beliska qaar asluubta qolada meel laga dhigay aniga asluubta laygu qaybiyey ilaa waktigaa laba iyo lixdankii ilaa maantadaa ay geeriyootay gob bay ahayd nadiif bay ahayd qof daahira bay ahayd qof soomaalinimada jecel bay ahayd qof sharaf weynna bay ahayd waddanka qalbiga iyo uurka iyo dagaalka iyo wadajirka gabadha ka ilaalisa bay ahayd dadkaasay ka mid ahayd oo aanu ahayn qabriga allah u nuuro iyadiyo mudanaxaad ku xidhitayba haye khadra daahir faaduma cali jaamaca nagruma ayaa qad ku jirto marka allah u naxariisto qadiijo cabdullaahi dalays maxaa sifaeda nooga sheegi karaysaa maadaama aad hobalada waa beri wada ahaydeen daanduray wallaahi aada iyo aada horta maanta geeri naxdin leh oo labaad baan ugu dhacday waana labadii hooyo labadeedii hooyo waxba may kala horreyn labadoodaba ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo taariikhda khadiijo waa la iga wenyaho waa laga sheekayn doonaa laakiin anigu isan ka aqaanin khadiijo cabdullaahi naxariista janna allah ka waraabiyo waxay ahayd qof qaaliya qof wanaagsan qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisa ayay ahayd geesiyad bay ahayd qof hadal wanaagsan bay ahayd qof qosol badan bay ahayd naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo maalin dhaweyse kariib aan daawaday iyada iyo hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahayow aboor af ingiriisi ku hadlaya ha igu dilin ee dalkaygii jee saacad baan ooyay daanduray oo wallaahi markaas waxaa lai ballan qaaday in in marka tigidka loo diro oo ti lai jeedo oo hargeysa la keeno markan raadiyo inaad dhakhtar bay ku jirtaa baa laygu yidhi halkaasa ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan waad iyo aada geeri naxdinla weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariistii janna allaha ka waraabiyo inta khadka igula jirtana waan ka wada tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan ka tacsiyeynayaa fanaaniinta soomaaliyeed meesha joogaana waan ka tacsiyeynayaa waa tahay faadimo cali jaamaca nagruma maxaa nagu biri kartaa oo intaasi dheer adigii iyo dalees si fiican baad isu tiqineen sidaan xasuusanahay maxaa noogu sheegi karaysaa sifaheeda iyo fanka qaybtaad ka wada qaadateen ugu dambaysana waa isla joognay markii horena dee waxa uu anigu kooxdii xooggaan ahaa oo laga keenay xoogga iyo iyadoo raadiyo muqdisho waa beri loo bixiyey waxay ahayd siday khadrar sheegtay baa runtii ah waxay ahayd hooyo aruurisaa waxay ahayd qof qalbi wanaagsan waxay ahayd qof ilaahay bay ahayd fankana haddii la guduudaya iyaduunba annaga hooyo aabbo noo ah labada iyadii hooyo awalba aabbayaashii naga dhinteenoo markuu naga dhinta cabdullaahi qarshi iyo aabbayaashii ahaa haddana markii ay dhibatay guduudo ayay tiri anna guduudo ka dhamayn ka dambayn mayo waxaan uga soo tegay iyadoo life support ku jirta markaas waxay jecleed inaan lagu aasin dalka qurbaha waxay iga codsatay inaan u sheego dowladda soomaaliyeed iyo wixii maqlayaba in lagu duugo magaalada baydhabo oo la keeno magaaladii ay ku dhalatay ee baydhabo maxaa jira waxay weligeed ku ducaysan jirtay ilaahay un haddaan dhito aboor af ingiriis ku hadlaaya usan i cunina uu i cunaa aboor af soomaaliga iyagii yaqaana waxaa ila joogta gabar kale oo fanaanada cadarfaanta oo iyadana rabta daandirow inay halkan oo waa beriga iyagii ah inay iyaduna halkaan tacsu uga dirto khadiijo cabdullaahi dalays horta waxaan salaamayaa fanaaniinta khadka noogula jirta khadrada ahed xige walaashay saaxiibaday waan jeclahay inaan u tacsi gudo oo ilaahay samriya iimaan uu ka siiyo fanaaniintii soomaaliyeed iyadana samriya iimaan ilaahay ka siiyo waxaan isnaqaanay ilaa maalinkii aan fanka soo galay yacni waa runteed sida ay khadra sheegtay maxaydi xayawaan iyo xoolo iyo dad iyo dunyo intaba eedadalays way ku kulmeen gurigeeda way ku kulmeen caawimadeedana way ku kulmeen ilaahay jasaa'igeeda oo khayrla ilaahay ha siiyo kitaabkeeda midigta allah ka siiyo abaydii gabdhihii muslimiinta oo islaamka aha allah ku xariiriyo annagana gadaasheed ilaahayna ma fidmeeyo